bismillahi raxmaan raxiim marka hore aadan kismaayo aad iyo aad baan kuu salaamayaa iyo guud ahaan idaacadda v o a runtii waxaan isleeyahay muxua muddo fara badan baan maaragtay kusoo jiray maaragtay muxuuaha la dagaalanka cadowga hogaaminayeyna muxuu ahay ciidamada maaragtay kala duwan mar waxa weeye daraawiishtaan hogaaminayay jubbaland marna waxaan hogaaminayay ciidamada muxua special forceska ee ah muxua ciidanka danab qaybta jubbaland su-aashaas haddii aan ka jawaabo waxay la tahay waxa hortaagan in muxuu ahay deegaanada la xoreeyo horta marka ugu horreysa anugu waxaan ku tilmaamayaa inay maaragtay siyaasadaha isdiidan waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka jubbaland oo waxa weeyaan in badan maaragtay ku aragti kala duwan in muxuu ahay deegaanka la qabto ama waxa weeyaan maaragtay muxuu ahay qaab dhismeedka sida muxuu ahay maamulkiiyo dowladda federaalka ee wax isula jaanqaadi lahaayeen waa qodobka koowaad oo ugu miisaaniyad badan midka labaadi waxa weeyaan waxaan isleeyahay muxuu ahaa ciidamada soomaalidu iyo waxa weeye ciidanka amison oo iskarabsanaya horta muxuu cadowga lagu wajihi karaa waxaan isleeyahay qaybtii maaragtay muxuu amison baa mar walba waxay tahay inaynan ma garanaysaa hawshii sidii la rabay uga qayb qaadanaynin ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid maaragtay waxa weeyaan maaragtay iyaga muxua gudahooda runtii waxaan isleeyahay ciidamada soomaalidu in badan bay maaragtay isku dayeen inay maaragtay qabtaan deegaamada hadda muxuu ahay aan ka tilmaami karo magaalada jamaamo oo kale in badan baan anigu shakhsiyan anoo ciidan hogaaminaya jamaamo kor tegey marka muxua nalama ayna soconin inta badan ciidamada amison marka muxuu ahay runtii taana waa maaragtay rogaadka inta badan muxuu ahay sababaya inaan mxua deegaamada cadowga laga qaban aad baad umahadsan tahay waayahay waad mahadsan tahay waxaad ahayd sargaal muddo ku soo jiray hawsha ciidanka waxaan aragnaa inta badan in ciidamada soomaalida oo keligood in ay dhaqaaqaan oo howlgal ay sameeyaan sida adiguba dhowr jeer oo aad la socotay ciidamadu ay deegaano badan ay weerareen marka maxaa isleedahay sababay u tahay in amisom ay ka qaybgeli weydo howlgalka ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ah runtii waxa weeyaan ciidamada soomaalida marka ugu horreysa waan ugu hambalyaynayaa isku tashiga gaarka ahee ay maaragtay waddankooda iyo waxa weeye qadiyadda gaarkae ayaga ka saaran waddanka ay mar walba isugu dayayaan inay iyagu maaragtay mas-uuliyaddii qaataan midda labaad waxa weeyaan oo su-aashaadu ay ku salaysan tahay amison runtii waxaan u malaynayaa waxyaamaha inta badan ay ciidamada u raaci laadahay inay tahay waxa weeyaan amaro guud baa jiro oo amison ay hoos timaaddo ayaga waxa weeyaan kumaandharada amison iyo waxa weeyaan muxuu ahay dowladda federaalka ee dhexe oo runtii waxa weeyaan muxuu ahay go'aamadooda ay wada socdaan waa caqabad aad iyo aad mar walba muxua intaan xukunka anugu ama hogaaminaya ciidamada aanu ka dareemaynay cagajiidka amison waxaan isleeyahay marka muxuu ahay amar guud oo in ma garanaysaa hal mar a wadankii la wada qabto inayna amison haysanin baan u malaynaya waayahay sidee lagu xoran karaa marka deegaanada maqan oo kale oo ciidamada dowladdu ay badanaa dagaalo badan ku galaan oo weli ay al-shabaab gacanta ku hayaan aragtidaada waxaan isleeyahay maadaama oo maaragtay aan muxuu ahay nin sargaal ahoo maaragtay shaqo soo qabtay aan ahay runtiina waxaa weeyaan deegaanada jubbooyinka aan wax badan aan soo joogay runtii waxaa horta dhulku waa kala duwan yahay oo dhulka sida uu cadowgu u wada joogo maaragtay waxa weye wuu ku kala duwan yahay waxaan isleeyahay markaa guud ahaan waxaan tilmaami karayaa ciidamada soomaaliya oo runtii waxa weeye imkaaniyaadkiiyo waxa ay u baahan yihiin gacanta loo geliyo mas-uuliyadda oo waxa weeyaan maaragtay loo dhammaystiro oo ciidamada soomaaliya muxuu ahay dib u habayn iyo waxa weeye sabood xooggan la geliyo waa qodob qodobka labaad waxa weye amison iyo waxa weeyaan maaragtay beesha caalamka ee muxuu ahay ciidamada soomaaliya guud ahaan muxua ummadda soomaaliyeed caawinaya oo iyaguna qaybta saddexaad qaata saddexdaa obereshin waxa weeyaan muxua qaybta amison iyo beesha caalamka oo guud ahaan saboodkoodii laga helayo iyo ciidanka soomaalida oo sidaa aan ka soo sheekeeyey wax isula wada qabanaya cadowga in sidaas laga guulaysan karayaan ayaan u malaynayaa midda labaadi waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan mar walba oo ay kala qaybsan yihiin ama siyaasad ha noqoto ama qayb muxua amniyaad ha noqotee cadowga fursad bay u tahay aad baad umahadsantaa aadan ugu dambayntii marka maxaad ku talin lahayd waxaan ku talinayaa in muxuu ahay ciidamada guud ahaan soomaaliya ama heer federaal ha noqdeen ama heer isteed ha noqdeene in waxa weye dalka iyo dadka muxuu ahayy si wadaniyada loo difaaco loona dhintaan ku talinayaa